haddii waxa weeyaan xogiyihii guud ee jaamacadda quruumaha ka dhexaysa dalka hadduu tago haddii culayskeeda leedahay sidaa ula socotid bishii hore waxaa tegey waddanka burundi wafti sare oo ka socda jaamacadda quruumaha ka dhexaysa laba qodob bay wateen qodobka ugu horeeya in ciidamo ajnabiya waddankii la geeyo oo african unionka ka socda siday u xasiliyaan nabadgelyada midda labaad in dowladda iyo mucaaridku ay wadahadalkii caruusho laga bilaabay ay sii wadaan bankin moon ma laga yaabaa in booqashadiisa burundi ay keento in colaadii burundi meesha ay ku dhammaato colaadda burundi halkaa kuma dhammaan karayso laakiin dadaal badan bay u baahan tahay burundi waxaa jira lama qoomadood qowmiyadan tuusiga iyo huutuga hadda eedamo fara badan bay burundi u jeedinaysaa ruwanda oo ay leedahay ruwanda faragelin badan bay nugu haysaa marka mudday qaadanaysaa in arrintaas sidii loo xalin lahaa waxaa kaloo meesha taalla oo adag shan sannadood baan u malaynayaa oo kale ayaa loo doortay nkurunsiisa mucaaridkuna waxayba leeyihiin doorashadii hore waaba xalaal ma ahayn wakhtiguu ku dhistayna xalaal ma ahayn dad ka badan saddex boqol iyo konton baa ku dhintay dad fara badanna way ka qaxeen oo qaarkood ilamaa ruwanday galeen marka yacni geedi socodkii nabadda lagu doonayey unbaa la doonayaa in lasoo cusboonaysiiyaan u malaynayaa burundi marar badan baa la isku dayay in arrinteeda la xaliyo waana lagu guuldaraystay hadda ma qasab iyo arrin sanduullo ah buu la tegayaa uu leeyahay waa qasab bay idinku tahay qaata mise weli arrintii baryootanka aheedee ha la dhammeeyo dagaalka buu ku ekaanayaa waxyaalo qasab oo ilmaa hadda yacni go-aamo laga soo saaray ma jiraan laakiin culayskeeday leedahay oo xogeyihii guud ee jaamacadda quruumaha ka dhexaysa idinka golaha ammaanku meesha ku yimid ambasadoorada maraykanka u joogta jaamacadda quruumaha ka dhexaysa powers way hadashay marka hadalkeedana waxaa ka muuqda oo hadalku wado ee baki moon oo ah waa ina ogolaataan ciidamo ajanabiya inay waddanka xasiliyaan oo ay soo galaan midda labaadna inay ogolaataan inaad wadahadal nabadeed ka qayb gashaan waxaa marka arrintaas waa arrin yaro adag laakiin ziyaaradan hadda uu halkaa ku tegay bankimoon saaka aroortii buu la kulmayaa iyay wadahadal yeelanayaan culays bay leedahay burundina qasab bay ku tahay waxyaalaha qaarkood inay maaragtay ay ogolaato hadday ogolaan weydo haddii arrintii waxay noqon doontaa in jamacadda quruumaha ka dhexaysay tallaabooyin cadcad ay ka qaadaan